Wasiirka u qabtay arrimaha Islaamka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay weeliyaan Wasiir ku-xigeenka, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, iyo Madaxa Xafiiska Arrimaha Xajka Soomaaliya ee Boqortooyada Sacuudiga ayaa la kulmay madaxda shirkadaha sanadkan keena xujayda Soomaaliyeed. Kulanka ayaa ku saabsanaa sidii shirkadaha keena xujayda loogu sheegi lahaa qaabka ay xujayada ay u geynayaan Mina iyo Carafa. Madaxa Xafiiska Arrimaha Xajka Soomaaliya ee Boqortooyada Sacuudiga, Doctor Qadar Xaaji Daahir, ayaa ugu horeyn sharaxay qaabka ay xujayada uga guurayaan Mina iyo Carafa.
waxaan ku bilaabayaa marka hore ilaahay fadliga waad ogtihiin munadimiintii iyo mas-uuliyiintii shirkadaha jooga nidaamka aynu qaadanay ee basaska waa rad waaxid laba boqol iyo soddon bas ayaa inoo diyaara shirkaddii aynu sanadkii hore ka qaadnay shariikatulmadiina almunawara weeye waa basaskii haddaba ina soo qaadayey ee inaga keenayay magaalada madiina ee ina keenayay maka bas la-aan wax la yidhahdaa horta ma jirto ilaahay fadligii qodobka labaadaan ku xigsiinaya waxaa weeye basaska labada boqol iyo soddonka bas markii hore waxaynu ugu talagalnay in koob iyo tobanka kun iyo shanta boqol iyo xaaji marka loo qaybiyo laba boqol iyo soddon waxaa soo baxaya inay yihiin baskiiba konton xaaji inay fuulaan oo konton xaaji sagaal iyo afartan xaaji iyo qofka markaasi mas-uulka ka ahi ay baskaas ay saa ku raacaan waxaynugu soo kordhay sanadkan hal qodob oo wasaaradda xajka iyo naqaabatu sayaaraad ay soo wada kordhiyeen oo ah baskii in lagu fuulo toddobiyo afartan wasiirka u qaaftay arrimaha islaamka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa u sheegay madaxda shirkadaha xujayda inay mas-uuliyad dheeri ah ay iska saaraan xujayda iyo deegaanada ay degayaan isaga oo si gaar ah uga dardaarmay xujayda da-da ah waxaan rabaa dhammaanteen mas-uuliyad baan soo qaadnay amaam allahi waa amaam annaas xujaydaasaa mas-uul laga wada yahay qof walba waxaa waajib ku ah inuu u guto mas-uuliyadda isaga saaran si ilaahay ku og yahay wixii tabartiisa ah inuu qabto ayaa runtii muhiim ah mar kasta nicmo kastana nuqsaan bay leedahay oo oo culeysyo way iska imanayaan annagu waxaan rabnay xajka inuu mar walba adeegiisa kordho runtii waan dareemaynaa sanadkan meelaha qaarkooda naqsi waan dareemaynaa waxaan rajaynaynaa laakiin aan istidraag ku samayno oon ka daba tagno oo runtii la xoojiyo meelaha aan dacfiga ka dareemayno dhammaanteenan mas-uuliyaddaas inaan wada qaadanno oo aan wada saxno hadday meeshu ammaan timaadana waa taan wada rabno ceebo hadday timaadana ninkii kiilawaad badan ka qaada iyo ninkii wax un ka yar ka qaadaba waana soo wada gaaraysaa amaam allahi wa amaam annaas marka xujaydaas inaan u wada adeegno unbaa nagu wada waajiba marka waajibkaasaan rabnaa runtii inaan wada qaadanno haddii shaqaalo xataa aan weyno oo nusuga soo dhici waayo la waayo inta hadda hoolkan fadhido oo geli karta mashaacirta inteena haddaan u wada istaagno in khalalka meesha uu ka jiro aan runtii buuxino waxaan isleeyahay waa ku filannahay oo xujayda adeegooda waa qaban karnaa sanad weliba xilligan oo kale ayuu wasiirka la kulmaa madaxda shirkadaha keena xujayda soomaaliyeed si la iskaga waraysto xaalka iyo ilaalinta badqabka xujayda soomaaliyeed inta ay ku sugan yihiin sacuudiga